madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta soo saaray go'aan maxkamad lagu saarayo qof kasta oo ka qayb gala siyaasadda soomaaliya iyadoo xeerkan madaxweyne loo cuskaday go'aan labada golo ee guutida iyo wakiiladu hore ay uga soo saareen ka qaybgalka siyaasadda soomaaliya jiritaanka go'aankan waxaa v o u xaqiijiyay xafiiska warbaahinta ee madaxtooyada somalilan warkan waxaa hargeyso nooga soo diray waryaheena v o a khadar maxamed cakule
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta soo saaray xeer madaxweyne kaasi oo lagu mamnuucayo ka qaybgalka siyaasadda soomaaliya xeerkan madaxweynaha somalilan uu soo saaray maanta ayaa waxa u dhignaa sidan xeer madaxweyne laba kun koob iyo labaatan mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda soomaaliya markaan arkay go-aanka labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee ku taariikhaysan koob iyo tobankii bishii oktoobar sanadkii labadii kun iyo saddexdii ujeedadiisuna tahay mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda soomaaliya markaan arkay digreeto madaxweyne oo ku taariikhaysan sagaal iyo labaatankii bishii oktoobar sanadkii labadii kun iyo saddexdii laguna baahinayay go-aanka ay wadajirka u soo saareen labada gole qaran ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada markaan arkay waajibaadka dastuurku saaray muwaadin kasta oo ah adkaynta midnimada ummadda ilaalinta jiritaanka qarannimada iyo difaaca dalka iyo diinta si waafaqsan xeerka sida ku cad qodobka afar iyo soddonaad ee dastuurka somalilan markaan ku qancay in ay tahay dembi khiyaamo qaran oo lid ku ah qarannimada iyo madax bannaanida somalilan ka qayb qaadashada howlaha siyaasadda soomaaliya ee lagu mamnuucay go-aanka baarlamaanka somalilan waxaan soo saaray kow qof kasta oo u dhashay somalilan ha noqdo mas-uul dowladeed shicib urur asxaab aqoon-yahan madax dhaqameed suugaanyahan iyo dhammaanba qaybaha bulshada oo ka qayb gala siyaasadda soomaaliya ee lagu mamnuucay go-aanka labada gole ee baarlamaanka somalilan waxaa lagu qaadi doonaa dembi khiyaamo qarana si waafaqsan qodobka koowaad iyo labaad ee go-aanka labada gole laba xukuumadda oo keliya ayaa ka qaybgeli karta shirarka ay ku kulmayaan somalilan iyo soomaaliya ee loo arko in ay dani ku jirto ee aan ka hor imanayn jiritaanka qarannimada iyo dastuurka somalilan si waafaqsan go-aanka labada gole ee ku taariikhaysan shantii bishii labaad sanadkii labadii kun iyo labiyo tobankii saddex qof kasta oo ka qayb gala arrimaha siyaasadda soomaaliya ee lagu mamnuucay go-aanka labada gole ee baarlamaanka somalilan lagama aqbali doono cafis ka hor inta aan la horgeynin maxkamadda awoodda u leh oo aan xukun maxkamadeed ku dhicin afar dhammaanba hay-adaha nabadgelyada ee ku shaqada leh waxa waajib ku ah in ay fuliyaan go-aanka labada gole islamarkaana ay horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh qof kasta oo gala dembigaasi si loo adkeeyo jiritaanka qarannimada iyo madax bannaanida somalilan xeerkan waxa ku saxeexan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaanu ku taariikhaysan yahay siddeedda bisha labiyo tobnaad sanadka laba kun koob iyo labaatan xeerkan madaxweyne ee maanta uu soo saaray madaxweynaha somalilan ayaa kusoo beegmaya wakhti ay jiraan siyaasiyiin u tartamay doorashooyinkii somalilan ka dhacay bishii may ee sanadkan xubnahaasi oo ka qayb galay hadda doorashada ah xubnaha matalaya somalilan ee magaalada muqdisho wakhtiyadan ugu dambeeyeyna waxaa dadku ay aada u hadalhayeen siyaasiyiin iyo dhallinyaro badan oo somalilan u dhashay kuwaasi oo ka dhex muuqanayay doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya khadar maxamed cakule v o a hargeysa